baaruud soo dhowow faahfaahin naga sii socdaalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka uu maanta ku tegey dhadhaab waa maasanta mawlid wasiirka arrimaha gudaha kadari kindheki wuxuu marka ugu horreysay markuu soo degay garoonka dhadhaab ka soo degay isagoo diyaaro khaasan nala socday wafuud uu ka mid yahay ku-xigeenka ciidamada booliiska dalka iyo laamaha kala duwan ammaanka saraakiil ka tirsan wuxuu marka hore shir albaabada u xiran yihiin la qaatay jiifafka deegaanka dhadhaab oo kula kulmay iskuulka sare ee magaalada dhadhaab halkaasoo ay muddo cabaara ku shirahayeen inkastoo aysan saxaafadda gudaha ay bannaan joog ka ahayd kadib wuxuu aaday isagii iyo saraakiisha yunay saare qaxootiga qaabilsan xeelada ifatu wuxuuna la kulmay qaxootiga cusub ee halkaas hadda la dejinhayo isagoo u kurgalay agabka qaxootiga la siinhayo iyo noloshooda iyo meelaha la dejiyey kadibna wuxuu tegay goobta raashinka ee xeelada qaxootiga ifatu halkaasuu soo indhandheeyey raashinka la siinhayo qaxootiga iyo qaabkay u qaadanayaan iyo isagoo halkaan ay warbixino ka dhageystay laanta qaxootiga u qaabilsan unisar iyo sidoo kaleeto w f oo raashinka qaabilsan kadibna wuxuu tegey xerada qaxootiga ee dhagaxley qaybta diiwaangelinta qaxootiga cusub gaar ahaan xafiiska hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka ee magaceeda loo soo gaaday raas ay dadka ku diiwaangelinayaan ama ku qaabilahayaan hadda saacaddana wada hadlayna mawlidow wuxuu shir kula jiraa wasiirku saraakiisha hay-adaha samafalka ka howlgala deegaanka dhadhaab iyo saraakiisha laamaha amniga oo kala shirayo xafiiska weyn ee unisar ee kuleeda dhadhaab ee loo yaqaana banki moon hall iyo halkaasi hadda shirku ka socdaa inta badan wuxuu ku saabsan yahay xaaladaha ammaanka gobolka guud ahaan iyo sidoo kaleeto qaabilista qaxootiga cusub weli dadka lamuusan hadlin saxaafaduna banaanjoog bay ka tahay shirarkan uu la gelayo inta badan saraakiisha ammaanka iyo hay-adaha